walaalow duqeynta agagaar garbaarey taaga ka dhacday meel la yihahdo tuulo barwaaqo oo magaalada garbaarey kaga beegan dhinaca waqooyiga labaatan kilomitr ayay muxuu ahay dawladda kenya ciidamo ka socdo diyaarado ka socda bay saakay duqeyn culus ku qaadeen ilaa afar gar yaa lagu dhuftay marka tuulada tuulo barwaaqo oo ay deganaayeen kooxda nabadiidka way ka sokaysay meesha duqeynta ay ka dhacday ilaa shan kilomitr bay dhinaca garbaarey kasoo xigtay waa gartay marka adigu meesha dad reemayaaraa deganaa ilaahay qadartii wax dhibaato ah kuma aysan gaarin oo hadda wax dhaawac iyo dhimasho ah weli ma aanan maqal marka adigu duqeyntaas ilaa afar gantaal bay ku tuureen wax hadda dhimashaha iyo dhaawacna muusan dhicin duqeynta saaka marka ka dhacday deegaanka garbaarey inahaas baan kala soconaa meel kaleo hadda duqeyn kale ay ka dhacdayna ma aanan maqal waa gartay goobta iyada ah ee la duqeynayo mashabaab baa ku sugnaa
niyow shabaabku waxay ku sugan yihiin tuulada la yidhahdo tuulo barwaaqo iyay ku sugnaayeen laakiin duqeynta way ka soko dhacday oo dhinaca garbaarey bay kasoo xigtay ilaa shan kilomitr wararka qaar waxay leeyihin gantaalada qaar ay diyaaradaha tuureen ma qarxin oo goobta bay yaallaanoo dadka ay sheegayaan wararkaasi maxaad ka maqasheen
niyow wararkaasu si official a oma aanan helin balse waa la sheegayaa inay macnaha gantaalada qaar garaxin oo maaragtay nimankii nabadiidka intay soo baxeen ay meesha yimaadeen oo ay dhulka qodayeen oo gantaaladaan ka bixinayn ay dhahayeen laakiin wax official oo hadda rasmi ah kaagama sheegi karo